Kalluun kabandhika iyo daahfurka daraasadaha lagu sameeyo jidka Ischirichia ceergaabi Mera, oo qorsheysay in la dhisi doono dhawaan, iyadoo jidkan dheeradiisu sideed boqol tadhawatan iyo sagaal kiiloomitir, iyadoona la kumaalgelin doono Sanduuqa Caawinada Maamulka Somaliland. Walibana saas oo kale ku qayb qaadan doona Wasaaradda Horumarinta Gaadiidka iyo Jidka iyo saas oo kale Hay'adda Wakaaladda Jidka Somaliland. Agaasimaha Waaxda Qorsheynta Wakaaladda Horumarinta Somaliland Yaasiin Cali Aadan yaan ka horreyntii ku warbiye dhismo jidkan.
runtii waynu ka wada warhaynaa mashruucan maanta nasiib wanaag waxaa inoo ah lix labaatankii bishii sagaalaad laba kun iyo saddex labaatanka inaynu halkan ku jaafurayno daraasad dhammaystiran oo loogu talagalay ama laga sameeyey waddada isku xidha maydh iyo ceeri gaabo dherarka waddadu waxa weeyaan toddobaatan iyo sideed kiilomitir waxay isku xidhaysaa labada degmo ee maydh iyo ceeri gaabo waxay qeyb ka tahay oo ay ka mid ahayd mashaariicda ay nagu caawiso beesha caalamku lasoo mariyo sanduuqa horumarinta somaliland ee s d f bay qeyb ka ahayd mashruucaasi waxa uu kabayay ama loogu talagalay dhaqaalaha in uu kor u qaado gobolka sanaag wuxuu isku xidhayaa dekedda maydh iyo degmada ceerigaabo oo ah marketkii waxaana ku mid a mas-uuliyiintii ku qayb galiyay kulanka iyo iyoona hadhawaayaan dhismooyinka
ilaahay baa mahadleh ilaahay inoo suuro geliyey inaynu isugu nimaadno xafladdan quruxda badan ee xambaarsan horumarka maydh waa meeshii laga soo tafiirmay ummaddan
marka waxa weeye ka wasaarad ahaan waanu soo dhaweynaynaa hawsha waanan ku ammaanaynaa ciddii ka soo qayb hawsha fikirkeeda lahay oo ugu horeysa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka s d f-na waxaan uga fadhinaa insha allah in mustaqbalka loo raadiyo lacag farxad gaara bay noo tahay aniga farxad gaar aysi tahay shacbiga gobolka sanaag farxad bay u tahay guud ahaan somaliland farxad bay u tahay geeska afrika farxad bay u tahay in xogta la keeno degmada mayd oo ah degmo qadiimi ah sidaa oo ismaaciil xajirow sheegay iyo cabdirasaaq ibraahim wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jididka ayaa sheegay in mashruucan useeya kale ka hormari doono jididka somalilan iyo goobo kale ee lanka adeego bulshada sababtoo ah barigu waa fog yahay dhulku waa fog yahay baddeenniina waa dheer tahay baddina lagama faa'iidaysto dekad baa la sameeyey dekad bilaab wadda ah waxa weye waddada haddaan helno iyo waddo xeebta marta waxa weeye waddanku dhan walba wuu isku xidhmayaa insha allah xeebtaas sideed boqol iyo konton kilomitr weeye baddan somalilan xeebteedu intaasoo wadda ah haddaynu helno waa ilaahay mahadii horumarkuna iskama yimaado horumarku wuu gaabiyaa dhibaataduna way dheeraysaa waxa weye waxa ugu muhiimsan waxa weye nabadgelyada haddaad nabadgelye haysato wax walba waad qabsan kartaa ama ha yaraadeen ama ha weydaadeen mudday qaadanaysaa meel fiicanna waad ku gaadhaysaa mashruucan ayaa waliba markaasi usedaw dareere mashruucooyin kale oo horey markaasiya lunkufuli somalilan haana soo kii dinaayay dhisitaanka jididkii weliba i goobo kale lanka adeegowa bulshada